Taswiirta toddobaad Waxaa jirtay naag kale oo magaceeda la odhan jiray Hana oo Ilaah aad u jeclayd. Waxay ahayd naagtii labaad ee ninkii la odhan jiray Alkana. Oo naagtiisii ugu horreysay waxay lahayd carruur, laakiinse Hana wax carruura uma aanay lahayn. Oo naagtii iyadoo carruurta lahayd waxay Hana ku odhan jirtay eraye aad u xunxun, markaasi Hana taasi waxay ahayd dhibaato weyn oo aad bay u ooyi jirtay. Alkana waxa uu suubin jiray sanad kasta, waxa uu qaadi jiray xaaskiisa iyo carruurtiisa meel la odhan jiray Shilo si markaasi ay Ilaah ugu caabudaan. maalin maalmaha ka mid ah haana meeshii ilaah lagu caabiday ayada timid si ay markaasi ilaah ugu caabuddo iyadoo markaasi aad u qalbi furan oo waxaa jiri rabbi oo haddii aad i xasuusatid oo addoontayda ama ano addoontaada ah aad hiisid ilmo waan ku xasuusan doonaa ilmahayga dib ayaan kuu siin doonaa oo madaxiisa ama timihiisa weligii lagama jari doono oo ninkii eli oo wadaadka sare ahaa markaas isagu waxa uu fadhiyey halkii ilaah lagu caabudayay agteeda oo waa uu fiirinayay naagtii hana sida markaasi ay ugu tukanaysay ilaah iyadoo qalbi furan oo bushmahaygu ama afkaygu waa dhaqdhaqaaqayay laakiin wax eray ah oo ka soo baxayay ma uusan jirin oo waxa uu maleeyey inay tahay mid khamri ka soo dharagtay oo waxa uu ku yidhi joojiya cabbitaanka laakiin hana waxa ay ku tiri ma cabsanayey laakiinse waxaan ahay haweenay dhibaato weyn ku jirta Ee qalbigayga ayaan u furayaa ilaah si uu igu naxariisto eli taasi waa uu rumaystay oo waxa uu ku yidhi nabad ku tag gabadhay oo ilaah ha ku siiyo waxaad ka bariday oo ilaah hana waa uu xasuustay baryadeedii oo waxa uu siiyey wiil lagu magacaabo samuel elkana waxaa aad u jeclaa naagtiisii hana oo xataa intii aanay u dhalin isagoo uu jeclaa oo wax macno lamayna lahayn madhaliysnimadeedu waayo isagu tiisa ugu muhiimsaneed waxay ahayd naagtiisa aad buu u jeclaa bal iminkana dhegaysta saaxiib kitaabka injiilka ah axdiga cusub buugga lagu magacaabo efesos cutubka shanaad aayadaha siddeed iyo labaatan iyo sagaal iyo labaatan haddaba sidaasi oo kale nimanka waxaa ku waajib ah inay afooyinkooda u jeclaadaan sida jidhkooda oo kale waayo kii afadiisa jeclaadaa wuxuu jeclaadaa nafsadiisa maxaa yeelay nina weligiis ma necbaan jidhkiisa laakiinse wuu quudiyaa wuuna xanaaneeyaa sida masiixuba u xanaaneeyo kiniisadda